إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين casharka maynanka bilowday aayadda boqol soddon iyo sideed oo suuratu aali cimraan ina ka mid ah weli mayba ka dhac jirneenahan dhisidii oo ka saabsanaaytay ghaswatu uxud dagaalkii uxud ka saabsanaaytay weli ka dhex jirnaa qaala tacaala ilaahay maare haada alqur'aan qur'aankun kan ee bayaanu caddeen way linnaasi dadka kullihim dhammaantiyo iyo an idaaye welile xaqiyo an idaaye shubkidii iyo waxyaabahaas maaragtay oo cudurada maskaxda kadhiya iyo zuuliye way bayaanun ay isaalatun lishubah way wahudan hanuun weeye qur'aanku min adalaala baadanimada hijee kiilinka hanuuna way wa mawcidatun waanu way lilmuttaqiina dadka ilaahay ka obsadeeno oo minhum min annaasi bayaanun linnaasi muttaqiinta oo naaska ka mid ah yan iyo waanu way hada alqur'aanu qur-aankun kan e bayaanun linnaasi dadkii amayn ee kiin idaayayo yacni suubadiyo adduunyii aakhare eh iyo idaaye qur-aanka adduunyo sii wanaaglanka noolada fadi aakharana sii meelfaylalanka noolada fadi yaa dadkan idaaye wa wahudan min adalaali baacdinimada hijenikii dadkaanuune wa mawcidatun waano way lilmuttaqiina dadka ilaahay ka obsadanaya waano in iye walaa tahinuu an daciiftana lari dadka muminiinta ee lala hadalahaya can qitaali alkufaari gaalada xarbasha iyo dagaalyoonka daciifteen walaa taxzanuu waana an murugteen wey madadhuuro aysiinka dhiinayo calaa maa asaabakum biuxudin uxud walaysiinka asiibi daraadiye an la murugdeen way wa antum alaclowna isin eh haan oo sarreeyayo bilgalabati adkaashana ka sareeyayo calayhim gaalada qorsho isinka kormaraasan walba madadhuuraysinka dhiinay dhibkun hadduu uxudsinka qobsaday daraadee aayadii way balile may hadegtayihiin maalintii uxud iyo hadegti nasalat haadihi alaaya yowma uxudin xiina amara nabiyu sala allahu calayhi wasalama nabag ilaahay markii ka amaray asxaabahu asxaabtiis yooba maaragtay shalay oo kaliyo ha dhaawacmeen geekani iniyoo gaaladay ka dabagalaanayo raacdaysadaan iyo nabag ilaahay asxaabtiiska amaryo weliba dadkii dhaawac iyo ngaadishalay maaragtay laadigaa lamaayay dhimasho badanna lala kulmay rid badanna ha dhaawacmi yaa geesabta haytee digaalkaahay ihitadana mare gaaladay halka dabagaloy eewa dhaawac leey weliba mare hadanaba intii digaalkii shalay ka qeyb galay maaylan nibidis qabona ma iraaweelay markali leey walaa tahinu on daciiftan alere inis daciifideen walaa taxzanu on welbahaarteen way dhibki shalay uxudsenka qobsaday daraadee xusni in iskirideen way may weelay wa antum alaclowna isin eweerihaan gaalada ka sara maraayo oo ka kor mara way in kuntum mu'miniina xaqan mu'miniin oo dhab eh haddii isagnaga tagaan hadda macnaha gaalada walaa tabarlanka waysanya oo kale muminiin dhab eelayla waysanya muminiin dhab e hooba la hel qur-aanka waa ku saleeyey wa antum alaclowna in kuntum mu'miniina xaqa hadda muminiin oo afti le ee muslum ina boqolkiiba boqol muslum shiliidiya malfado muslum dhab e hooba la hela gaalada walka kormaray muslimiinta hormaraayan in yamtaskum er ilaahay haddiisan siin taabaday yusibkum biuxudin uxud haddii siinka taabaday qarxun dhaawac iyo boog iyo rafaad jahdi faqad masal qowma gaaladiyoona wayba taabaday qarxun dhaawac oo mihluhu kan isan uxud siinka taabaday lamid ee yabi badirin badar yayoona inta kor dhibka ka taabaday dahee weliba macnaha wayba dhibka muslimiinta uxud ka taabaday mahay dhimasho oo toddobaatan eh dhafaal oo labaatan eh kan gaalada ma ka badanayo kaas gaalada toddobaatan lakadili beder dhafaal yoona toddobaatimey oo kale hay in yamsaskum qarxun biuxudin uxud haddaysan dhaawac iyo dhibsiinka taabadin faqad masal qowma gaaladana wayba taabaday qarxun dhaawac oo miluhu kan isinsiin taabade lamid ee yo bibedrin bederayona dhibkaas kula kulmeemu reer ilaahay mare watilka taas oo al ayaamu maalamo eh nudaawiluhaa wari ilaahay wareejiyaana bayna annaas dadka dhatiyo iyo ka wareejiyaana guulolankoo leymili rooga suumaala tilkal ayaamu maylikwede guulo lakwede guulo oo dagaalka lakyashal guulaysidaw lambigee kooli roogasalile yowman lifirqa wa yowman liukhraa beder guulaay galanta kahay muslimiinta uxudna geeka dhibkiyo ambadade waqa wa tilka alayaamu nudaawiluhaa wareejiyaana bayna annaasi way lambigee kow macnaha anay wadeen darsi macnaha eelkun waad maartay oo biyolaka galada lamada wadaantisa galada oo kale way sijaala lare liyattaciduu dadka sii in wacdaysa man daraadati aya ayaamto dhatiyoonku wareejiyaan iyo waliyaclam allaahu ilaahay sii han muujiyo alladiina dadkii oo aamanuu rumeeyeen ay akhlasuu fii iimaanihim dadka iimaanjo saafaga kuwaalano min gayrihim dadka iimaanjo laban inilaa ka sooc daraadiya macnaha muslimiinta mara birsho wayba dhibaatada lankiriday lanka muslimka ee daacadda eh iyo lanka munaafuga eba laka shalbahe dhibhooba dhii macnaha munaafiqiinta banaanka haka dhiyaaya ini walaaja run unhayna beenigeenaylihayo lanka muslimka ee daacaddeena dhibkaasi walman arag oo ka sabare wayatakida waliyatakida ilaahay ini weeldhado minkum isin hegiin shuhadaa'a dad oo shahiidin eh oo yukrimuhum ilaahay ka karaamayaayo bishahaadati shahaado qaadashowa haddana gaaladii ele hoob la didilaaye wal indilaan la muslim ee shahiid inta la kale muslimiinta yor madiyo in la dhamaayo si lan hela dad shahiidin ee lan hel walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquuna dadkii la eri in la helooba la faday maayo wayatakida minkum shuhadaa dad shuhadee in ilaahay heginku weeldhada daraadiya wallaahu ilaahay macbuuda laa yuxibu mujeel aaalimiina gaalada likwid aalimiin dadka dulmagu wado in adduunku may lan abuuray ilaahay in laka caabudo cibaadada ilaahay lan abuuray cibaadadii ka horjeedan gaalo ogda yani dadka dhan halaawano yani faasiqiin iyo irdaal iyo walhunlay la nagda saasa fadaaya marka nimanka daalimiinta oo gaalada ee dulmaga wadaan ilaahay majeela leeday hade walaaw nicme iyo ka dhex jiraan ma eta leeroob ilaahay in fadaane gaale in jeelayna intum barwaaqe iyo ka dhex jiraan wamaa yancamu bihi calayhim istidraajin waa leeday sabaan sabqon yani yohan sharlanka farji yohay dowrado adag goorada fadaaso wala maarata habadooba misgiyaad deediyaas hoob yah ka dhawaatan adag qabato fadaas tooridaanta kenyaan khid wala nicmada yaroyoo la siiyahay fiirima leelkile sabaan sabway dembijo aakhar leylka badayohay waayahay watilka taasoo al ayaamu maalamo dagaalka e nudaawilu haawari ilaahay wareejiyaane baynannaasi dadka dhatiyo iyo ka wareejiyaan guuli lambigee kolle hergelaasa maana waliyaclam allaahu ilaahay iniyo ha muujiyo daraaditeewa dhibkasiinka dhiiwa alladiina dadkii oo aamanuu iimaanka saafa ka weeraan min gayrihim xaan u munaafiqiinta inilahka sooc wayatakida waliyatakida ilaahay ini weeldhado minkum isin hegin shuhadaa'a yukrimuhum bishahaada dad shahaado qaadadaw in la siinka hela daraadite wala dhibka siinka dhiisaas wallaahu ilaahay laa yuxibu mijeelo aaalimiina dadka dulmo falowyaalka eh ilaahay mijeelo wala yaroo nicmada iyo la siyaawna istidraajun walatasabansab waliyumaxis allaahu ilaahay ini dahiri daraadateeya dhibka siinka dhiiway alladiina aamanuu dadka muminiinta yuahirahum min adunuub dunuubta ini ilaahay ka dahiro bimaa yusiibuhum dhibkiyo ka dhiyaaway lanku muslimka hooba lidila ama dhaawa nagdo dhiiji hadeeda walaas dhan dembi dhaafan iyan marka manaa dhibenin aragdeen dembi dhaaf lay wayamxaqa waliyamxaqa ilaahay ini helaago alkaafiriina gaalada markiiyoona la dhammaayo yani guuli marku may leray gaalada lase muslimiinta la dhammaayo leregda muslimiinta markii la dhammaayo dhibkaasay dembi dhaafan iwa ahan geeka guuli muslimiinta la jarta gaalay la dhammaayo maaha gaaladana may wayamxaq alkaafiriina wayo in laka hilaago laka tirtirayoona lanka talagalayo macna marka dhibaatada dagaalka dadku dembi dhaafa ka helaaya muminiinta gaaladana helaag iyo mayna taxasub iyo gumaado waliyumaxis allaahu yuahir allaahu ilaahay ina tahiro min adunuub dunuubta ilaahay ininka dahiro aladiina dadkiioo aamanuu alle inaba rumeeyeen dembi dhaaf ina inkubeelo dagaalkaasi iyo ka dhimashadiisa wayamxaqa ilaahay ini helaago alkaafiriina gaalada helaaga yayoona lan dhamaayo gaalada macnaha muslimkun dhimadahay mayn dhimadohay dembi dhaaf wa gaalkun dhimaday dagaalka ka dhimadiina hilaagan eto usuun inaar galow am xasibtum bal xasibtum isin malaytana dadow mu'miniinta eh an tadkhulu ljanna jinaada in isin gallaano isinka aruurtaan walxal lamaa yaclami illaahu ilaahay isuku hanmuujinee aladiina dadka oo jaahaduu dagaalamaayano minkum isinsiin ka mid eh ilaahay hangmuujin oo wayaclama ilaahay is hangmuujinee assaabiriina dadka sabraayanoo fi shadaa'idi dhibaatooyinka fiijo sabraayaan min hayrihim heyrj oo lahanka muujin inisaasay jinno ka aruurtan afadaasana ma jarto leritanyadaaytiwa macnaha dadka mu'miniinta ee daacadda eh iyo dadka maaragtay munaafiqiinta daacaddan hayna yallaka shal saaray oo dhibaato waad argahayd dadku macnaha kulijo maylare muslim ayna dhare masaajidka lahagalay ogda ma erakorta bilow munaafiq ee silan aad erakorta male seelka shal mireew marka harba halgalo le jihaad halgalayo marka lan jihaadkii haddana hoob la gala haddana guuley hoob la helaw hataa hataa mar shal miri korwe geekusii dhibala la kulmay dada la dhammaaye lanka munaafiq ereed markaasa hadal lan fadaan iyo haka fokode koley maaragtay aayaadka hanin dareeran ku ogaadan doona munaafiqiinta hadala doona unasa gorodaani iyo islaamka ina balguraaya geeka maylka dheefi iyo wala kadi duhwaaya lanka muminka daacaddeena walaan waa ilaahay hanin qadariyo qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lana huwa mawlana wa cala allaahi falyatawakali lmuuminuun marka dhibaatadaas oo muslimiinta ka dhiyaasa dadka la kashan mareew alaa ayi haali am xasibtum isin malaytana an tadkhulu ljannata ini jinno gallaan walxal lamaa yaclami illaahu ilaahay usoo hangmuujin ilaahay waa ba-ogya laakiin bankahan dhignay hangmuujin aladiina dadka oo jaahaduu dagaalameenoo dhabnamo in dagaalameeno minkum isinsiin ka mid eh oo wayaclama ilaahay hangmuujina assaabiriina dadka sabraayan dhibaatada ka sabraayan min gayrihim geyrjo hanku muujina saasay jinnaka gallaanga fadaasana dadkun dhon liska dhex jaro wasaq iyo qashin iyo maaragtay liska dhex jarla jinno laka aruur maya maya dadku wala shalmareewa walaqad xaqiiga kuntum isin haayteen dadow muuminiinta eh tamanowna tatamanowna haani tamaniyaasano dheed an fadaasano almowta liqaa almowti wa dhimasho la kulumow min qabli an talqowhu mowdka intaysan un la kulowna ka hor la kulumowji hanuwa fadaasan wa oo xaytu qultum isin tareen hadda dagaalkan uxud ka hor yaa dad dhallinyaro ee muslimiinta ka mid ah may eri jaleena layta lanaa yowman ka yowm badrin wa talow aylaynay la kulmi maalin oo maalintii beder oo kale ah dad oo dagaalkii beder ka fakadi haddan ka qayb qaadan shalaayo jiran linanaala si inu indeerno maa naala shuhadaa'uhu shuhadadii beder wali ajar ayo heleen si inuun an helna daraadiye saase la tamanii jira reer ilaahay maray faqad xaqiiqee ra'aytumuuhu moodkiya aragdeen ey sababahu alxarba isan dhimasho lehanuu ma fadaane haa maalintii uxud ma aragteena dhimashadii oo sababtay oo harbagaya aragteen muslimiintii oo dhabarjibin reed haka gali gaaladii oo bursayn haka godoonti lama dhatto maaragtay la galladi la shafa oo aragdeen wa antum tanduruuna weliba isinku fiiriyaasanlankaada gordaas waran ladhaway ladhiyaa oo aragdeen reed falima inhazamtu malili ma in jabtay malili dada ogdaa si meelinka roori si uxud iyo addayin kareeno iyo onkarooreen ilaa madiina lay kaneefsan yaray maartay dadkaasa la haysad dhimasho bahanuun fadaasana gey usugahay dhimashadii naftihee baheleena ma in roorteena leeday haddana aynay la kulmi maalintii beder oo kale ma eraane waaba la kulanteena roorku may haya leeday ma in roorteen wa walaqad xaqiiqe kuntum isin may haytana tamanowna tatamanowna haani id an fadaasano un tamaniyaasan almowta dhimasho min qabli an talqowhu intiisan un la kulowna uxud unka la kulowna aynii la kulmii ba eri jarteena faqad ra'aytumuuhu waaba aragteena dhimashadii sabab ee oo dagaalkii uxud wa antum tanduruuna isinkoo fiiriyaasan hindhoogin mayowka iyino taarka iyin hadda iyo aragteena falima in hazamtumay haddana jabowkuntega kuwayalile may roorteen hanuunba fadaasena saas daraadee marka rasuulka calayhi asalaatu wasalaam xadiisii may bahaayaheen laa tamanaw liqaa alcaduwi ari nabag ilaahay marna inta maniideen adow inaysan la kulantaan oo dagaalada gaala inaysan dagaalka la kulantaan marna inta maniideen way wasalu llaaha alcaafiya wari ilaahu badbaada badbaadila ilaahay warsadaa wari haddii geekaada la kulanto ma aha horta sidaabaan warsatoo la kare laakiin la kulanti maaha muslimka gaal dagaaljo la kulanti maaha fasbir warina waxla sabr wari mar roor mal ogol madaase وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أيضا يانا وهي تهين أحد إلي ولي لك ده جرى وهي دكتهين لما أشيع مركي لفا في أن النبي قتل نو محمد والدلي مركي وجبينو أسابتر كميدة إلى مدينه جئن رورين ibliis macnaha ka qayb qaadaay sida malaa'igta mu'miniinta iyo garab an siyaasi iyo dagaal kasta gaalada iyo nabaga la galaayaan gaalada usuna hala jiraay safka gaalada ka qayb qaadaay laakiin malaa'igta oo hadigaay sabab arag usaargay ogdaa rooray muslimaan markii muslimiintii marka dadka midayo madiinaha jeen ay dhadeen aragtay iyo shaydaan qayli marka afdhii mujiye qayli ma erin inna muhammadan qad qutila yeri qayli weliba qayli weli muxamed wel dili oo kale dhan kasta dheegi marka nimankii munaafiqiinta ahay marka ma eren in kaana qutila muxamed dhanka diintun wediday oo garab jeelika degaa lama usulaymahayne diintun awja usamahayne mal dilne farjicuu ilaa diinikum munaafiqiinta seeran gaalnimadaytan kanaga nageera diinlanjaba dhimadinu ma inka dhimadaaneera markaas aayadun waa degta fiiri wamaa muxamadun nabi maxamed mahaana ilaa rasuulun rasuullay horta ilaaha ma ah hoysan ilaaha ka alasan rasuullaywu rasuulkaasoo qad khalad tabtay min qablihi hortiis arrusul rusul fara badan oo maaragtay naba muuse say waana adduunka roogana naba ibraahim say waana naba aadan say waana usuna saas oo kale way maayo afa in maata haddii usa dhimida muxamed ama uu qutila la dilo ka kayrihi nabayaalkii hore nabayaalkii hore bakoo basalan dhimidaw ikoo la dilo wahay reed inqalabtum gudumasaana waler hoo muxamed dhimido ama la dilin calaa acqaabikum cirboogin korshow yoka gudumasaana ay rajactum ila alkufri gaalnimadii o reedow reedow ewa kanagadaasana waler dhimidoy ama hal diloy wa waa maaragtay isu nabayaalkii lelamid ay ay maa kaana macbuudan muxamed ilaaha mahayn horta usamala aabudaan adoon all oo rasuul e wahay si rusulii hor an dhimadeen ama liin dili yo usuun an dhimado korwaani liin dile wa reed muxamed hooba dhimado ama la dile gaalnimadii alla kanagaday macbuudka ilaahay ma aha xayi ma aha maylinka bahagu diinte ilaahay male waman yanqalib lankii godoomo calaa caqibayhi labadiisa cirbood korsho lankii ka godoomo ay rajaca ila alkufri way lanka gaalnimo ka nagado falan yadura allaaha allawiina ma dhibaayo shay-an walba maka dhibaawa wa inamaa yaduru nafsahu ad adooda gaal nagatoo kirishtaan nagata naftaalay dhibohaytmaa ilaahay ma dhibnelakale wasayajzi llaahu ilaahay abaalmariyey ashaakiriina nicamahu nimcooyinkay dadka ka shukriyaayaan ilaahay may ka abaalmariyey bitabaati wakhtiga dagaalka inayo dagaalka ku sugnaadaan ya ilaahay ka abaalmariyey marka aayadan wayba kamid ta aayado oo maaragtay abubakar markii nabaga calayhi salaatu wasalaam usu dhimidi reeda kukoy usumiil haafadee wajari cumar umayn koy masaajidka surinya seeftis haysido ay erakor maxamed dhimidi erakor usuuli an koy markii minka nabaga gali nabaga ina dhimidi haragi foolje feedi hashumi hanagadi masaajidka koy marka aayadan akhiisi abubakar wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul afa in maata oo qutila anqalabtum calaa acqaabikum waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shay-a wasayajzi illaahu shaakiriin cumar mere aayadda markii ana dheegi war haddaha degti leeba kaaliyari surunaaduana dhon jaryay fadheedyari mana markay abubakar degnaantis meele eedlanka dareeme wamaa muxamadun nabi muxamed mahaana ilaa rasuulun layhaadi rasuulkaasoo qad khalad qabtay min qablihi hortiis arrusulu rusul fara badan waay afain maata hoo dhimado rasuulka oo qutila lidili ka hayrihi nabiyaalkii horeba waa lidili waa la dhimidyahay shiid inqalabtum gaduumasana hoobuse dhimid calaa caqaabikum gaalnimadiinga kanagadaasana mahay macbuudahays macbuud mahayna odoonglay bahay waman yanqalib lankii gadoomo calaa caqibayhi cirboojii korsho lankii ka gadoomo gaalnimo nagada falan yadura laaha lanka usugahay allaweyne ma dhibawdu shay-an wal usuka dhibow ilaahay ma arago ilaahay diindis walaadan dhiman korta mal aragawa wainamaa yaduru nafsahu lanka usugahay naftiis lay dhibe wa wasayajzi llaahu ilaahay abaalmariyay ashaakiriina dadkii ilaahay nicmadiiska shukriyan bitabaati isagoonaasho ilaahay ka abaalmariyi doono wa wamaa kaana linafsin naf miin sugnaana an tamuuta iniya dhimata ilaa biidni illaahi biqadaa'ihi wa ilaahay qallijay hooka dhimata maayo kitaaban qoraal oo mu'ajalan la madalaylay ka dhimadaas wa yacnii dhimashada wayba markuu rumayla karay ilaahay idin sheewa haddana oronta wagtana lagto wa kitaaban kataballaahu daalika oo kale wa dhimashadaas ilaahay qori kitaaban qoro wa ilaahay qori kitaabkaasoo mu'ajalan la madaleey mu'aqatan la waqtiyeey wa laa yataqadam walaa yataakhar wa waqtijay maku hormaraa maana kareer maraa wa falima in hazamtu maliley ma in roortengaliley uxud dhimashada waqtij ee laybuwa walhaziimatu haziimada jabowkana dagaalka oo la karoora laa tadfacu lmowta dhimasho ma reeba suwa watabaatu goobta dagaalka la kusugnaadona laa yabda'u lxayaata noolalla magooyo dhimasho ma sheegna suwa yani dhimashada qoruntu waa laayahaan rooray roorkaasa ka imidi maya meelaha badda af ka hore surina taasa dhimasho insheenti maya kitaaban mu'ajala waqtiga alle ka dhimadaas khaalid ibn waliid anaa markii maarkayso dhimadaay sariitisa ka dhimada ogta bedinjay meel dhaawa aan lahayna mal argaan wali dagaal haka jarooba soo marka dagaalkii howlgib haka naqday daha fadheedi iyad rabba qoomata sariitisa ka dhimada markaasa maray fulii halin ku weereeray bedinjay hataa firjijay dhaawac lahaya lere meel dhaman ma lahayna korjiyayso dhow maartay dhaawac lahaa yani meel birha deerti lahay waana sariitisa ka dhimay marka fulii maartay wal halan sheego waa kuwa nagay intun dagaal aan hagalay ana dhon firitile ee waana geeka sariitee ka dhimada hayar sid wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaahi wamaa kaana linafsin naf mansugnaan an tamuuta iniga geeriyooto ilaa biidni illaahi ilaahay idinjay iyo qallijaylayka geeriyooda suwe haw allalay nafta ka dhimadaas kitaaban kataballaahu ilaahay qori daalika dhimishahaasi kitaaban qorow kitaabkaasoo mu'ajalan la madaleeyo wa yacni dhimashada qoraal oo madalew waaba qoronta meelbaka yaalaba hebel hebel sana hebelay yaa dhalade unrujay intuma deere sana hebelay daqiiqad hebelay markay maraasona nafta walka gaade qoronta meelba yaal wal haddaad walka bedeli korto ama ka nuqsaami korto ama ka kordhii korto malad waayahay waman yurid yar ilaahay lankii la doono bicamalihi camalka ususuubiyabu la dan lehoo sawaaba adunyaa adduunyo abaalmarintii yani dagaalka usugalahayoba askariga hob eed in dagaalama garaadil sisiyay hidig hel ama generaal hel oo kale dagaalkaba mayle garaadalaba hellayban harbiyohay ilaahay malaynu utihi mina adduunyada hijiyee siyaana maa qusima lahu walaysu landheebi walaysu fadan maeda hoob ineeda generaal nagatoobada ilaahay royskin yaala helaasa hooba kinka qoranayna mahelaasa ta nafteed walaa xada lahu fi laakhira aakharana nasiima kin jarood ad walaaga wal adduunya ilay mahayne adduunyana may kalata wali ilaahay kin qorshay aakharo walba ma kin jara waman yurid tawaab alaakhira dhehe aakharo tawaab jalanka indanglen camala suubi jihaadka ka jara masalan dagaala moohaye litakuuna kalimat llahi hiy alculyaa wa aakhiro ajarka hel iyo habado in ridoohay ma aha nu'tihi siyaana minha min hawaabiha aakharo hawaabja siyaana weliba wasayajzi shaakiriin dadka ilaahay ka shukriyeenoo camalkiyo suubiyaayan ilaahay daraadisley in suubiyaayan dadkiyo haayan waaba abaal goone e wallanka dareeliley aayadda marka macnaaji caam waaye laakiin mayba se toosen taabada ay tileerahin dagaalkii uxud jabowka walasheene nimankoo dhabar jibinta nabag noo ilaaliya eraay maarata ciidanka reerki ee la fadhiisiyaay nimanka iyo haayana gaalada markii lid ibiyey la bursado iyo arageen dadka mid ee haniimada walka diiranereen ogdah baheena haana suwa ma yiri sawaaba dunyaa haana sahay dadkooni miila kahirin lanki ciidankaas maaragtay kooxdaas yar konton ahayna lanki madan ahay iyo haano yar tumay dhowr qof eh miila kahirin gaalada hobka wayti kullijo wal dhamaay miila laka dili ma dhagaa gamuun gamaayan le miila laka dhamaay wama yiri sawaaba alaakhiraatiniyo laakiin aayadda caam way mar kasta aad soo bida jihaadka leema hoo sadaqa ada dhiibas hoo salaad ada tukadaas hoo ada cilmo baradaas hood ilaahay daraadis maaragtay adan baradaas hoobad ilaahay daraadis adan tukadaas kulli hagana khayr dhon hagale waman yurid lanki doonayo on dangle thawaaba dunya addunyo thawaab shee nugtihi minha addunyada hejiya siyaana maa qusima lahu wala usalan qeebiyo wal dheerada mehelaas ولا حظ له في الآخرة آخرا مسيب مكلا إدوك سرجة ومن يريد ثواب الآخرة آخرة أول مرينتي لنكين دن لنا نؤتيه منها من ثوابها آخرة ثواب جواسيانا وسنجد الشاكرين ذاتك إلهيك شكر يانا أول قد ديرد ومعرتين جاجيانا وكأي من نبي كم من نبي نبب بدنا قتل للدلي أما قاتلنا جرت الدقاء macahu nabaga micijiina haali iyo haadeen ribiyuuna jameecooyin oo kasiirun fara badanna la jaraan wey ummad badan asxaabtis ee la dagaalamaayaan nabaga ilaahay naftisba la dili ama dagaalami reedfa maa wahnu unfuriyowna ummadoogi hore waad fulinimo makadheena limaa asaabahum dhibkiyo asiibay fii sabiilillaahi ilaahay diintis daraadiya dhibkanka dhee daraadiya min aldaciifna way min aljaraaxi waqatli ambiyaa'ihim naba jooga la dili wal dhaawacay dhammadeen mowqif joom isbedel wamaa dacufuu can iljihaadi jihaadka ejeyna maka daciifna wama stakaanuu minis dhiibna waay manquducne licaduwihim adowjo minis dhiibna waay kamaa facaltum siinba falleena lilay reer cuhda wili la haysada waayahay xiina qiila qutila nabiyu waay markii la nab maxamed wel diri dad may ka hadaleena abu sufyaan halninka seeday isa markiiba nabagna ma dilin shaydaan le walaa ka hadale maxamed wel dili maarne dadba maareen abu sufyaan halninka seedo is dhiibane oo kale mar dadkii hore saas maayna leere nabaje hooli dili mis dhiibane leere mis dulaayan may jara leere wallaahu ilaahay macbuuda yuxibu ilaahay may bajeeriyaa الصابرين دتك الصبر عين على البلاء دبعتك الصبر عين يا إلهي جلي هل صبروا يوا وما كان قولهم دتكي هر مركين نبج للدل هذا الجو مهان إلا أن قالوا إني إرانو ربنا يا ربنا ربها إنو اغفر لنا ذنوبنا إله الذنوبتين النين ضاف لبكون ولا نين شيني قالوا نين إبيدي وني دنبقلنا إله الدنبقين النين ضاف لا يرجرن iyo wa israafanaa soo hungudubowkayno oo fii amrinaa arantayno una ku soo hungudubni jihaadkasii la fadaay ma-ee si qaldanga una hangalnay reed ilaahu dembegayna dhaafa era jiran eedda naftiyoo le hangnagaaya wa tabbit agdaamana ilaahu lugaagayno sug cala aljihaad jihaadka korjay ku sug saasa era jiran wansurnaa ilaahu niin gargaar cala alqowmi alkaafiriin dadku gaalada eh korsho ilaahu ninka gargaar dadkii hore saase eri jareen isagna saasma weelana oo kale reed ilaahay maynka abaalmariyey fa ataahum allaahu ilaahay way basiyey thawaaba adunyaa addunyadun tan ay abaalmarintii oo annasra waalghaniima waa ku gaalada kuruyaayin wabiyo sabran iyo wa xusna thawaabi alaakhira aakhira thawaabsha oo wanaagsan iyo ilaahay sii wa oo meeta aljanna wa wanaagsantina maylakwadee التفضل فوق الاستحقاق وليوم متيسنايين والكبضن اللسياي والله إلهي معبود يحب إلهي مجريا المحسنين dadka oo daacad ah iyo ilaahay jeeriyo way sidaa buu loo bada qobadaas daacad ka haa wala kaliya wa kay min nabiyin kam min nabiyin naba badana nabaga soo qaatala dagaalamay ama qutila lidilay macahu nabaga micijeena xaale iyo haaleen rabbiyuuna jamacooyin oo kaiirun fara badan asaxab badan la jarta maanaha reedfa maa wahnuu madaciifna jamacooyinkaasi limaa asaabahum waliyo asiibay fii sabiilillaah ilaahay diintiis korweelowje daraadiya dhibkiinka dhiid daraadis munfuryowna wa wamaa dacfuu can iljihaad jihaadka jeyna maka tabar dorsano yoo nabagii lidili hooliyo wadiginlayo wama istakaanuu licaduwihim odowjoona min khudcne minis dhiibna waay wallaahu ilaahay macbuuda yuxibu may jeeliya asaabiriina dadka sabaraaya wamaa kaana qowlahum mahaana dadkii hore nabayaaljo lidili hadaljo mahaana ilaa an qaaluu yo iraano rabbanaa yaa rabbanaa rabbahaynaw ikfir lanaa dunuubanaa ilaahu dunuubtayna nindhaafo wa israafanaa soo hungudubkayna oo fii amrinaa arintayna ku soo hungudubni ilaahu noo dhaaf way yacni dhibkuuni wedne dembignu galni dara haddii elay dhibaataduu ninka dhiiday ilaahu dembigayna dhaaf saaso ela jiraan wathabbit aqdaamana lugaagayna sugo jihaadka ku sug way wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin dadkun gaalada eh ilaahu ninka gargaar way faataahum allaahu ilaahay way basiirid muminiintii hore tawaab addunya adduunye abaalmarintii og haniimo iyo guul wa xusna tawaab alaakhira aakhira tawaabshay oo fayleen ilaahay si oo laablaab eh wallaahu ilaahay macbuuda yuxibu mayjeeliyaa almuxsiniina dadku wanaag falowyaalka ah anta mayninkeega casharkii tafsiirka qur-aanka kariimka wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu